mahadsan tahay wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo aniguba waxaan halkan joognaa muddo hadda kor usii dhaafi rabta hal bil waxaan u joognaa dadaallo ku saabsan maadaama la gaaray wakti xilligii doorashada ee galmudug islamarkaana ay jireen khilaafaad waxaan ku rahdaa xagga siyaasadda ah in aan qayb ka qaadano oo aan ku dadaalno sidii loo dhisi lahaa galmudug midaysan oo tayaysan waa dadaalka aan halkan u joogno oo hormuudka ka yahay ra-iisul wasaaruhu howlo badan ayaa halkan laga qabtay oo qabsoomay waad ogtaha ra-iisul wasaaruhu wuxuu kusoo maray safaro kala duwan magaalooyinka xoogaa ugu waaweyn galmudug sida cadaado gaalkacyo caabudwaaq xeraale huurshe guriceel haldana wuxuu joogaa dhuusamareeb dadaallo aada u fara badan ayaa halkan ka socda iskugu jira dhanka dib u heshiisiinta sidii dib u heshiisiin loo qabo lahaa sidaad la socoto dhanka amniga sidii maaragtay ciidamada qaranka ee halkan jooga loo diiwaangelin lahaa ee ilmada reer galmudug looga dhigi looga mid dhigi lahaa ciidamada qaranka oo hirgashay oo meel fiican maraysa dhammaan afarta qaybood ee ciidamada federaalka oo halkan laga howlgeliyey sidoo kale waxaa la magacaabay guddiga dib u heshiisiinta ee maalmihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo maanta runtii shir ku yeeshay dhuusamareeb doortay guddoonkoodii iyo ku-xigeenkii iyo secretarigoodii aan rajaynayno inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee uhowl bilaabaan ay u taabageliyaan dadaaladii loo xil saaray ee ahaa kamira dhalinta dib u heshiisiinta galmudug si loo dhiso galmudug midaysan oo loo wada dhanyahay sidoo kale barnaamijyo badan oo halkan waxaan ka wadnaa ah horumarinta xagga mashaariicda bulshada howlo fara badan oo maaragtay dib loogu soo kabaayo kaabayaashii bulshada adeegyada bulshada ayaan ka wadnaa halkan marka waxaan leeyahay shaqo xoog leh ayaa socota halkan waad dareemi kartaan ra-iisul wasaarihii oo muddo bil ka badan halkan jooga inaanu bilaash u fadhin miraheedina waa waa hadda way soo ifbaxeen waxaana rajaynaynaa insha allahu in guulihii laga rabay iyo ujeedooyinka laga lahayba laga gaaro
waata wasiir waxyaabaha dadka isweydiinayaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha iyo intaas oo kale oo ka tirsan madaxdii qaranka sababta muddo intaas la-eg deegaanada galmudug ay waktigaas ugu bixinayaan maadaama deegaanaduna hadda la tegey howlihii inta badan la qabtay
waa waa waa mahadsantaa walaalow dadaalada waayo oo intaas u joogaa waa wax iska cad bulshada soomaalida o dhan ay wada og tahay galmudug waxay kamid tahay maamul goboleedyada dalka khilaafaad siyaasadeed iyo colaado ayaa isku dhaba marmaray oo ragaadiyey sidaas darteed xukuumaddu waxay go-aansatay in ay wakti geliso ra-iisul wasaaruhu uu si gaara isku xil saaro iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan xildhibaanada kasoo jeeda maamulka galmudug kasoo jeeda ee federaalka ka tirsan labada aqal ee baarlamaankaba iyo wasiiraduba wakti badan ayay halkan geliyeen si loo looga miro dhaliyo oo aan loo dhihin maaragtay waktigii loo baahnaa lama gelin marka waxaan leeyahay way mudneed galmudug in waktigaa la geliyo ra-iisul wasaaraha hadduusan wakti intaas le geli lahaynna waxaan aaminsannahay in guulaha hadda la gaaray ee deg dega aan la gaarin
waa taa marka arrimaha dib u heshiisiinta beelaha aan usoo laabanno guddi ayay magacowday wasaaradda aad ka tirsan tahay ee arrimaha gudaha kaas oo ka shaqeynaya arrimaha dib u heshiisiinta ee galmudug marka guddigaas iyo howlaha u qabanayo iyo muddo intee laeg ayaa loo qorsheeyey shirweynaha dib u heshiisiinta inuu ku dhaco
walaal waa mahadsan tahay waa la magacaabay wasaaraddu way magacowday guddiga dib u heshiisiinta waxay soo gaareen shala maahan ee dorhad ayay soo gaareen intooda badan dhuusamareeb waxay doorteen maanta guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii iyo iyo san iyo xoghayntii waxaa iyaga ayaa loo igmaday shaqadaas oo laga rabaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan jadwal iyo time tableka shirarku ku dhici lahaayeen ay soo dejiyaan iclaamiyaan waktiga shirka dib u heshiisiintu dhici doono waxaana rajaynayaa insha allah in ay wakhtiga ugu munaasabsan iyo sida ugu macquulsan ay ku qaban doonaan
wasiir sida lala wada socdo maamulkan muddo badan ayaa khilaaf ragaadiyey marka haddana dowladda wakhti badan ayay ku bixinaysaa sidii loo heli lahaa galmudug oo loo dhan yahay marka raje intee laeg ayaa laga qabaa in la helo maamul lagu midaysan yahay
runtii haddaan kuu sheego halkan aan joogno ee deegaanada galmudug bulshada iyo shacabka ku nool iyaga ayaa aada u danaynaya oo naga horeeya runtii sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo loo dhan yahay oo laisku waafaqsan yahay sidii loo heli lahaa iyaga ayaa qeybta ugu horeyda ka qaadanaya kaalinteeda iyaga ayaa u diyaarsan innagu waan taabag waan taakulaynaynaa si hawshaas u qabsoonto rajo aada iyo aada u weyn boqolkiiba waxaan rajaynaynaa boqol in lagu guuleysto in laga dhiso wakti dhow galmudug midaysan tayeysan loo wada dhan yahay la jaan qaada dowlad goboleedyada dalka ka jira
waa tahay intii hadda ra-iisul wasaaraha wafdigiisa aad qeyb ka ahayd aada joogteen deegaanada galmudug waxaad tagteen deegaano dhowr ah waxyaabaha ugu badan oo dadka aad kala hadlayseenna waxay ahaayeen dib u heshiisiinta iyo sidii ay u midoobi lahaayeen nabadda uga qeyb qaadan lahaayeen bal ka waran maxaa inkaga soo baxay bulshadii kala duwaneed ee aada la kulanteen
waxaa naga soo baxay bulshada deegaanku inay kulligood diyaar u yihiin in ay dib u heshiisiin qaataan in la iscafiyo in maamul loo midaysan yaha lawada dhisto kulligood waxay u diyaarsan yihiin dowladnimo waxay u diyaarsan yihiin inay garab siiyaan dowladda federaalka waxay u diyaarsan yihiin in dhexdooda ay gacmaha isqabsadaan waxay u diyaarsan yihiin in maamulka la rajeynayo in halkan laga dhiso cid walba qeybta ugu aadan ay ka qayb qaadato runtii xoogaa yara isku xirn isku xir la-aan ayaa jirtay dadku dhibaato weyn oo maaragtay caqabad ah oo u diideysa inay hore u socdaan may jirin laakiin isku xirkia ka maqnaa marka runtii ra-iisul wasaaruhuna arrintaasuu ka shaqeeyey wuxuu la kulmay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada kulligoodna fariin isku mida ayuu gaarsiiyey intooda badanna jawaabo isku mida ayay ka bixinayaan marka waxaan dhihi karaa waxaa muuqata rajo aada u fiican oo maaragtay lagu soo dhammaystiri karo ujeeddadii loo yimid galmudug